إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askar ka tirsan dowladda kenya iyo dad karishtaan ah ayaa lagu dilay howlgallo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolka laamo ee ay muslimiinta xoogga uga haysato dowladda kenya askari ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay howlgal ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose qarax khasaare dhaliyey ayaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka lagula beegsaday degmada jarnaale ee gobolka shabeellada hoose mahad salaad oo iska casilay xilka taliyaha b sta dowladda federaalka ayaa hadalla cabsile kusoo dhoweeyey taliyaha cusub ee isaga bedelay qaar ka mida magaalooyinka walaayaadka islaamiga ah ayaa shalay gelinkii dambe waxaa lagu qabtay fantasiyo loogu dabaaldegayo farxadda ciidda
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askar ka tirsan dowladda kenya iyo dad karishtaan kenyaati ah ayaa lagu dilay howlgallo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolka laamo ay muslimiintu leeyihiin balse ay xoogga ku haysato dowladda kenya warkaas iyo war kaloo ku aadan howlgallo kala duwan oo qeybo ka mida gobolka shabeellada hoose ay ka fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab khasaarana lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka waxaa ka waramaya mahad cubeyd haddii aan ku horrayno gobolka laamu ciidamada mujaahidiinta ee ka dagaalama halkaasi waxay weeraro qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey nasaarada kenya ka fuliyeen gobolka laamu howlgalka koowaad waa weerar ay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen deegaanka deewo ee hoos taga magaalada hindi waxayna mujaahidiintu weerarkaasi ku dileen laba nin oo nasaaro kenyaan ah ayagoo sidoo kale gubay mooto iyo agabyo kale oo ay lahaayeen howlgalka xige oo isna ka dhacay gobolka laamu waa kamiin ay ciidamada mujaahidiintu u dhigeen kolanyo ka tirsan ciidamada kenya oo ku socdaalayay inta u dhexaysa magaalooyinka hindi iyo wiito waxayna mujaahidiintu weerarkaasi dhabagalka ah ku dileen laba askari oo kenyaan ah waxayna ku gubeen labo gaari oo kale ah kaantar iyo qooqan sidoo kale meelaha ay mujaahidiintu ka fuliyeen howlgallada waxaa ka mid ah shabeellada hoose haddii aan ku hormarno degmada afgooye howlgal gaar ah oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmadaasi ayaa lagu dilay nin ka mid ahaa sirdoonka dowladda federaalka oo lagu magacaabi jiray xasan ibraahim cabdulkariim kuna magac dheeraa kafaarey sidoo kale qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada jannaale ee shabeellada hoose ayaa lala eegtay askar ka tirsan dowladda federaalka waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay afar askari oo ka mid ah ciidamadii qaraxa lagu weeraray gobollada shabeellada hoose iyo laamu marar kala duwan ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgallo ka fulisay waxaana ku dhintay askar iyo saraakiil badan mahad salaad oo iska casilay xilka taliyaha b sta dowladda federaalka ayaa hadalla cabsile kusoo dhoweeyey taliyaha cusub ee isaga bedelay faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise mahad salaad oo muddo laba sano ah ahaa taliyaha sirdoonka dowladda federaalka dhowaana shaaciyey inuu iska casilay xilkaas kadib weerarkii hotel swal ayaa madal uu xilka ku wareejinayay ka sheegay hadal aynu jeclaysan xasan sheekh iyo la taliyaha cusub oo labaduba gobjoog ahaa mahad ayaa sheegay in shaqadan uu ku mutaystay dekanooyin badan culaysi ugu yimid dad qaraabadiisa ah iyo qabaa'il sidoo kale wuxuu sheegay inuu ka dhaxlay daal iyo soo jeed joogto ah wuxuuna intaa kadib sanbaloolshe ku yidhi kusoo dhowow hawsha amniga waxay aniga iyo mas-uuliyiinta kale ee hay-adda naga hor keentay qaraabo saaxiibo siyaasiyiin dad isticmaala magacyo qabiil waxa aanan aan u qaadana mas-uuliyaddanada daraaddeed khatar daal hurda la-aan iyo dakana intaba kusoo dhawow mudane agaasime mahad salaad oo ay xasan sheekh aad saaxiibo u ahaayeen ayaa iska casilay toddobaad ka hor xilka taliyihii beesta marka laga yimaado inuu culaysyo badan kala kulmay shaqadaas oo ah mid aynu hore ugu shaqayn aqoonna aynu u lahayn waxaa jira inuu danaynayo inuu qorqor ka riixdo kursiga hogaamiyaha galmudug isagoo taageero ka helaya imaaraadka carabta lamana oga inay u suurageli doonto iyo in kale qaar ka mid a magaalooyinka walaayaadka islaamiga ah ayaa shala gelinkii dambe waxaa lagu qabtay fantasiyo lagu muujinayay farxadda ciidda magaalada kuunyo barrow ee gobolka shabeellada hoose ayaa ka mid a goobaha lagu qabtay cayaaraha loogu dabaaldegayay munaasabadda ciidda waxaana ka warramaya mahad cubeyd
cayaaro kala duwan iyo damaashaad ciideed ayaa shalay galabkii ka dhacay deegaanka kunyo barrow ee wilaayada shabeellada hoose fagaaraha sayid maxamed cabdulle xasan ayaa shalay lagu qabtay cayaarahan oo ay ku tartamayeen afarta xaafadood ee ay ka kooban tahay magaalada kunyo barrow waxay xaafadaha magacyadoodu kale yihiin aljaziira caynul islaam imaamul bukhaari iyo imaamu muslim loolan adag ayaa dhex maray waxaana tartamayey kooxo ka kala socday xaafadaha aan soo sheegnay daawadayaasha ayaa ahaa kuwo aada u xamaasadaysan oo ay soo jiiteen cayaaraha kala duwan ee hortooda ka dhacaya waa tahay nin ka mid a tartamayaasha ayaa isla markiiba dhammeeyey rag kale ayaa weli tartamaya waa laga guulaystay aljaziira ayaa ku guulaysatay tartankaasi waa tahay mid ka mid ah cayaarihii shalay lagu soo bandhigay fagaaraha sayid maxamed cabdulle xasan waxay ahayd cayaarta jawaankuboodka waxaana ku guulaysatay xaafadda aljaziira
haye si fiican jawaanka u diyaarsada jawaanka waa lagu dhacdhacaa iska ilaali kow haye labo saddex waa bilaabi kartaan ciyaarta jawaanka maasha allah haye ragga qaara waxay u boodboodayaan sida ayixi haye maasha allah haye haye haye haye yaa lagaa badin yaa lagaa badin yaa lagaa badin haye haye yaa lagaa badin maasha allah xaafadda aljaziira ayaa ku guulaysatay waa tartankii labaad oo xaafadda aljaziira ay toban buunta ku hesho maanta waxaa hogaaminaya aljaziira aljaziira haye tartanka intii uu socday waxaa dhextaal u ahaa mar weliba su'aalo aqoon guud ah oo lagu bixinayay abaalmarino iyo kaar lacag la'aan ah oo nambaradiisa si boobsiis ah loo akhrinayay daawadayaashuna ay ka faa'iidaysanayeen waxaa lagaa rabaa sheeg qofkii ugu horeeyey ee isku dayey in la duulo ama biibitaan ama duulitaan ama diyaarad samayn qofkii ugu horeeyey ee isku dayo in la duulo qof muslim uu ahaa magaciisa lagaa rabaa magacaygu waa abubakar ninka isku dayay inuu duulo waxaa waaye cabaas bin farnaas jazaaka allahu khayr wuxuu ku jawaabay wuxuu ahaa cabbaas ibnu farnaas ashakari waa culimadii bilaadul andalus ka mida oo nin muslima waa jawaab sax ah wuxuu ku guulaystay hal kaar oo hormuud ah oo iidaani qaraabadiisii ehelkiisa ku salaamo waa kaar yeerintii moobeelkaada diyaarso siddeetan iyo kow lixdan iyo sagaal toban iyo lix konton iyo shan labaatan iyo sagaal eber hal lixdan lixdan iyo sagaal waqti dheer oo tartan ku socday kadib cayaarihiina ay soo dhammaadeen guddiga tartanka ayaa gebagebadii ku dhawaaqay natiijadii ka soo baxday tartanka iyo abaalmarinada wilaayada shabeellada hoose ay ugu tala gashay mid weliba oo ka mid ah kooxaha guulaystay natiijooyinka guud ahaan haddaynu galno xaafadda jaziira waxay si toosa ugu guulaysatay shan ay la gooni noqotay iyo laba ay ragga kale la wadaagaysay waxay keensatay toddobaatan darajo kaalinta koowaad ay gashay waxaana jaa'iso abaalmarin ah loo siiyey lacag laba milyan iyo laba boqol oo shilin soomaali ah kaalinta kaalinta labaad waa imaamu muslim hal hal hal xab ayadaa gooni ugu guulaystay labana majmuucooyinka la gashay si alajrigeed waxay keensatay soddon darajo ayaduna waxay leedahay lacag milyan iyo boqol kun oo shilin soomaali ah wajazaakum allahu khayran tartankan meeshaas ayuu inoogu dhammaaday ugu dambayntii bulshada magaalada ayaa iyagoo farxad wejiyadooda laga dheehanayo ku soo noqday guryahooda magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe ayaa iyadana waxaa lagu qabtay fantasiyo loogu dabaaldegayay munaasabadda ciidda waxaana ka warramaya maxamed muudey axmed abu muslim
fagaaraha weyn ee degmada saakow waxaa shalay gelinkii dambe isugu soo baxay dad aad u badan dadkan ayaa u soo daawasho tagay ciyaaro kala duwan dhoolotus iyo su'aalo lasoo bandhigay tartanka waxaa ka dhex muuqday qaybaha bulshada sida salaadiinta qaybo ka mid ah tartanka xaafad xaafad ayaa loo tartamayey waxaan waraystay qaar ka mid ah xaafidihii ay dhankooda guusha martay gaar ahaan xaafadda nasrudiin magaca midoobe cabdimiirin smaylinkase midoobe tuute waxaad nooga warbixisaa cayaartii shalay ka dhacday degmada saakow ee lagu soo bandhigay idinku maxaa aad ku guulaysateen maasha allah alxamdulilah unmayka guulaysanay haragjiid iyo ataraag aadanay barfuun arrinkan marka miyaad filaysay adiga arrinkan maasha allah arrinkun walaayadan bandhigdi alxamdulilah maasha allah marka meel araay hadagjiid iyo mayka guulaysanay ataraag aadanay safaylaan iidni tartamayaasha xaafadda basra ayaa soo bandhigay wacdaro mid ka mid ah dhallinyaradii u tartantay ayaa inoo waramay
bashiir maxamed cabdi olli inkasow bashiir guud bashiir xaafaddiiba ka socotaa xaafadda basra
waxaad nooga warbixisaa basro shalayto waxay ka qayb gashay fantasiyihii oo lagu soo bandhigayay degmada saakow idinku marka cayaarihii oo lasoo bandhigay imisaa aa ku guulaysateen ciyaaro laha bandhiguna may ka guulaysanay afar afartana may baa shalxaayana duulankow iyo barfuun iyo may kale hal su'aaloon nu weydiiyey oo laku jawaabi iyo may kale iyo buutinga ka guulay iyo loor waa gartay intii ay socotay fantasiyaasi hadiyo lainsi miyaa jira hadiye oo maasha allah ouna ka qanacni iyana sid walaayada bulshada ku dhaqan degmada saakow ayaa u ciiday si farxad leh iyo jebi aad u qurux badan magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose waxay ka mid tahay goobaha shalay gelinkii dambe lagu qabtay cayaaraha loogu dabaaldegayay munaasabadda ciidda warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder
fantasiyihii ugu ballaarnaa abid ayaa shalay ka dhacay fagaaraha ashahiid biidnillaah sheekh cabdiraxmaan xudiifa taqabalawllaah ee degmada jamaame kumanaan dadweyneoo ka kala yimid degmadiyo deegaanada simaada ayaa goobjoog ahaa iyadoo lasoo diyaariya tartamo u dhexeeya degmada jamaame iyo deegaanada simaada waxaana tartamadaasi dhinac socday xujooyin ay soo bandhigayaan deegaanada iyadoo aysan meesha ka marnayn hidaha iyo dhaqanka uu caanka ku yahay dhulxeebeedka jamaame salaadii casir kadib ayuu fantasiyaha si toosa u bilowday iyadoo guulaystaha la gadoonsiinayay abaalmarin marka hore aan la egno qayb ka mid ah tartamadii dhacay iyo wixii la soo bandhigay waa ciyaarta taxadiga ama jaalanjiga loo yaqaano in shan shan jirgaan hal mar in la qaado haye haye haddana waxaan u baaqaynaa tuulada maambila iyo ismaaciil si uu halkan ugu soo bandhigo jaalanjiga ah inuu halkan ku qaado boqol liitir oo biyo ah wuxuu qaadayaa shan jirgaan oo biyo ka buuxaan siduu u qaadaya allahu aclam kayfa sayaxmil sanara al'aan mi'ata litr min almaa yaxmil fii aanin waaxid boqol liitir oo biyo ah ama si kale haddaan u dhigo shan jirgaan oo biyo ah ayuu hal mar qaadayaa waa tartamo ka socda tuulada maambile oo loo yaqaana mudane ismaaciil ciyaartaas ayaan sugaynaa bayna alwaxli waatiini natasaabaq bakeerigaas biyaa lagu shubayaa kadibna walaalkaas wuu seexanaya tartamaha wejigaa loo saaraaya wuu la istaagaayaa wuu la soconayaa masaafo labaatan mit taqriiban labaatan mitir ah wuu la istaa wuu la soconayaa kadibna wuu seexanayaa bakeerigoon dhicinaa la rabaa dhulka inuu tartiib u dhigo ugu shub biyaha kadibna waxaa ku xiga ciyaartii hangaralaha maaye madax wuu jiifa alaana alaana cala alard walkaas calmaa wuu soo kacay wuu soo kacay bakeerigina weli waa saaran yahay wejiga allahu akbar wuu istaagay bakeerigaa biyaa ku jira biya xataa ma daadanaayaan ما شاء الله إنه يحمل الماء على وجهه ويمشي دون أن يسقط الكأس أو تتساقط منه الماء وعيار عجيب وأركيسان نكا ترتيبه اسكيغا سعودا بيهانا وجهه كستا كولم يقول لك وجهه سياترا ومستحيل معير هرلو يقانا هرم الله أركي أنا كل ما يقول عصب تاعي وعجيب والله ولو سعودا سيدا أركيسان أجاد بولو سعودا مكانكيسو كسو لابتي وفدي سنايا يا الله هكذا جلس ولس ولا ساعدي بكيرينا عكو دغي ربا مسوا دغي وو دغي وو دغي ما شاء الله الله اكبر اي مهاره هذه واي شجاعه تلك intii uu socday fantasiyaha ayaa goobta fagaaraha waxaa warbaahinta kula hadlay qaar ka mid ah salaadiinta wilaayadda islaamiga ee jubbada hoose iyagoo si dareen ugu cabiray qaabka ay wax u dhacayaan wallaahi waa waxaan weligeed loo barin oo aan lagu arkin degmada jamaame waa wax cusub waa wax hadda kow nagu soo kordhay inta badan hadda waxaa hortayna jooga nin kiilo baastii ka badan cunaayo oo haddana aan gacan ku cunayn ninna waa seexdo bakeeri wejiga u saaran wallaahi wax hor leh waaye waa horumar degmada u soo kordhay insha allah سلطان عبد القادر حيدر ayaan siinaya سلطان maxaa ku muuqdo ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله وحول هر الله أركن وايد دقمة الجماعة وحكد عجز مناسبة بدن عيدة كده عجرتي تن وقار ومت لغو عصب ما أنت وحر الله أركن دقمة الجماعة كده عي هذا وحين دي هيان وسي هذا نين كيل باستي كبدن عني يمد هذا نين كوهاي وجهك بكيري وصو جيف الله ساري استاجي كصعدة بكيري نوضة ما شاء الله waa waxa waaye shucuurteena aad ay u kacsantaha degmada maanta waa shidan tahay maasha allah waa hiddi iyo dhaqan dadka waxa waaye nin walba wixii da- waxa- dhaqan ah oo dhaqankiisu soo bandhigay Maasha Allah.
meesha direed waxaan leeyahay kaalinteeda waa buuxsintay insha allah waa si tartamada kale maasha allah waa waxyaalaha iigu cajiibka badnaaya nin inuu bakeeri qaado oo mu- in muddo ah oo ku socdo oo ku soo laabto waxyaalaha iigu cajiibka badnaaya ka mid tahay wallaahi waxaan leeyahay haddii ilaah yidhaaho insha allah dadka ee, xerooyinka qaxootiga ku jiro insha allah dadka deegaankoodii oo nabad ah ilaahay subxaana qaadirka ha ugu mak- baxayaan hana ku soo laabtaan beerahoodana ha qotaan waa me- waa dareemi kartaa farxadda lagu ciiday walaayaadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa maalintii shalay lagu qabtay fantasiyo kala duwan oo lagu farxadgelinayo dadka muslimiinta munaasabadda ciidulfidriga awgeed warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa